saddex boqol oo caruur agoon ah ayaa magaalada Galkacyo loogu qaybiyay kun iyo shan boqol oo doolar oo loogu talagalay in lagu ciidsiiyo caruurtaas. Munaasabadda lagu qaybinayay lacagtan ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka degmada Galkacyo, mas'uuliyiin ka socday maamulka Galmudug, waalidiin, iyo qaybaha kale ee bulshada. Maxamed Sheekh Saciid, gudoomiyaha madasha nabadda, ayaa ka warbixiyay tirada caruurta la ciidsiinayo.
maanta halkan waxaa lagu ciidsiinayaa insha allahu tacaala saddex boqol oo agoona agoon kastana waxaa lagu talagalay in lagu ciidsiiyo konton dollar sidaas awgeeda waxaa maanta hoolkan ku qaybin doonaa shan iyo toban kun oo dollar insha allahu tacaala oo aan gaarsiin doono agoonta qaar ka mid ah martisharafta kasoo qayb gashay munaasabadda ayaa bogaadiyey shirkadaha ka qayb qaatay ciidsiinta caruurta intii soo abaabushay agoonta in ay ka farxiyaan bay ahaydeen waa wax badan bay xambaarsan tahay intay caqli leh waxaan rabaa halkaan inaan uga mahad celiyo shirkadihii ka qayb qaatay ciidsiinta caruurtan saddexda boqol ah oo ku bixiyeen lacag ka badan shan iyo toban kun oo dollar maantayto oo halkii cunugba lacag gaaraysa konton dollar lagu siinayo waa wax weyn si kastaba ha ahaatee ma ahan markii ugu horreysay ee madasha nabadda ciidsiinaysa caruurta agoonta ah balse waa sanadkii shanaad ee qabanayso barnaamijkan ciidsiinta